maanta ujeeddaan ololihii isxilqaan ee dhanka nadaafadda oo baryahanba noo socday ayaa dardargelintiisii maanta sii wadnaa oo degmadan xamarajab muxuu ahaa aan ka wadnaa ujeeddadana waxay tahay degmo walba waax walba laan walba inay isku tashato hawshaan aan maamulkii daadejinno waa ujeeddaan haweenka soomaaliyeed sida ay heeganka ugu yihiin ay diyaarka ugu yihiin si isxilqaannimaahna ay waddooyinka inay u nadiifiyaanna u soo istaageen annagana dhammaanteen waxaana laga rabaa waajibna wada saaran waayo nadaafaddu waa imaamka barkiis waa diinteena islaamkana waxay maaragtay waajib ka yeeshay qof walbaba inta maaragtay nadaafaddiisu ay leegtahay ina imaamkiisana marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ololaha nadaafadda waa olole oo dheer oo aan rabno inaan nadaafaddii caafimaadkii bulshadii caasimadda ay noqoto bulsho runtii caafimaad qabta sida keliya ku noqon kartana waxay tahay qof walbo oo kaalintiisa ka qaato waxaan rabnaa ganacsatada siiba ganacsatada ku ganacsata waddooyinka kama aqbali doonno inay qashin hareerahooda yaallo inay ku soo daadiyaan inay waxba ka qaban waayaan waxaa laga rabaa inay bixiyaan dhaqaalihii nadaafadda waxaa la rabaa inay kaalintooda ka qaataan si isxilqaan uga shaqeeyaan shacabkana sidoo kale waa ujeeddaan maanta waxaa kaloo iyadana halkan ka socoto nadaafaddii bulaacadaha oo iyadana dhinac socotay oo aan rabno roobabka markuu do'o waddooyinka inay noqdaan waddooyin bulaacadooda nadiif yahay bulaacaddii aad u jeeddeen godkii saddex iyo toban qofaa gudahaas ku jiray saacaddan aan hadlayno oo ka shaqaynaya sidii carradii wasaqdii gashay looga soo qaadi lahaa si roobabka dambe imaado aysan biyaha nooga fadhiisan waddooyinka hawshan waa howl ballaaran annaga waxaan ballan qaadnay maamulka shacabka inaan noqonno caasimaddaana ay la tartanta caasimadaha adduunka sida keliya ku noqon karta waxay tahay iyadoo qof walba kaalintiis ka qaato mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda oo runtii bulshadana gaarsiisa barnaamijkaas xilqaanna hormuudka ah fahamsanna in arrimaha muhiimku ah bulshada ay tahay adeegyadii aasaasiga oo ka mid tahay nadaafaddii waxaan rabnaa qof walbana inuu kaalintiisa ka qaato waxaan rajaynaynaa haddii aan sidaan wax ku wadna aan ku wadno magaaladan oo nadiifa oo bersamaadkii oo kale noqotay caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu